bismillahi marka walaal waa mahadsan tahay arrintaas wayna soo gaartay annaga xalay kow iyo tobankii jiidnimo oo habeenkii a sakda dhahayntaan la gaarin ayay warbixintaana soo gaartay dad maaragtay oo shacab ah guryahooda inta loogu tegay adiga famil ka kooban toddoba qof ka kooban oo maaragtay cunug yar iyo shan kale oo caruur ah oo iyagana sidaas oo kale dad yar yar un ah iyo ayeydooda haddana la gubay waa runtii arrin oo arxan dara ah oo islaamnimada ka baxsan soomaalinimada ka baxsan oo maanta waxaan annaga ku sheegna aan la garanaynin oo musiibo ah oo ciddii ka dambaysayna biidin illaahi tacaala hadda lagu raad joogo oo hay-adaha amniga si guud a annaga aan ilaa iyo dowladda federaalka ma maamulka koonfur galbeed oo madaxweynehin ugu horeeyo aan ay la soo hadleen oo ay ka tacasiiyeen shacabkii deegaanka si guud ahaana runtii arrintaasna way jirtaa waana nasiib daro dhacday oo aan rabno inaan aan raadino balla meesha dhibaatada intaa la eg ay dadkaa shacabka ay ku qasbadeen in sidaa loogu ciqaabo guddoomiye waxaa jira in la leeyahay sababta dilkan uu u dhacay waa aana qabiil oo gobolka ka taagneed haddii aad ogeydeen dhibaatooyin dhex yaala dadka deegaanka iyo qabiilada meesha wada degan ka maamul ahaan maxay muddo idinku ugu qaadatay iyo in khasaarahan uu dhaco oo aad u yaraan gogol nabadeed aada ugu dhigi weydeen beelahan oo horay colaadooda ay muddo usoo socotay walaal filisi horta waa mahadsan tahay arrintaas waa waa sax waa arrin jirta dhibaatooyin oo xagga qabiilka ah oo isku dhacyo ah wa waa ka jira deegaanadan qaas ahaan degmada marka iyo nawaaxigeeda gogol nabadeed maamulka koonfur galbeed ee madaxweyne shariif xasan oo ugu weyn ugu horeeyo gogol nabadeed oo horey loo sameeyaa jira mid qaar maaragtay meelahaas loogu qabtay degmada afgooye qaar kalena sidaas si lamid ah degmada marka runtii dhammaantooda ma aysan guuleysanin waadna garan kartaa duruufo adag ayaa ka jira gobolka oo dhinaca amniga ah isku socodkii iyo nabadeyntii dadka hay-adaha dawladda badana uma sahlana oo meel walba inay gaaraan maadaama meelo badan oo kamid ah gobolka ee hadda shabaabka ay xukumayaan dhibaatooyinka meelaha ay ka dhacayaanna degmooyinka ma aha inta badan meelaha ka baxsan oo tuulooyinka waaye oo oo hadda maaragtay hadda dhibkaa meel ka dhacay waa meel tuulaah runtii aniga hadda waxaan joogaa degmada marka hadda saacaddan isla hadlayna waxaan u yimid inaan beelahaas bal maaragtay dhibaatooyinkooda wax ka xalino oo aan ogaano sababta dhabtaa ka dambeysa mar walba in dagaaladooda iyo heshiisyadoodaba ay dagaaladooda ay sii socdaan heshiis walba ay gaaraan uu fuli waayo inaan ogaano ayaan halkaan u joognaa anigii wafdigeyda waana rajeynaynaa insha allahu tacaala labada dhinaca waan ka codsanay in ay isxakameeyaan oan dhibaato horle aan loo sii horseedin shacabka waa awal horeba abaare iyo baahi fara badan iyo roob la-aan ay haysatay guddoomiye waxaa la sheegay maleeshiyada geysatay falkan dilka ah ay wateen dharka ciidamada dowladda federaalka ah ma jirta arrintaas runti runtii aniga ma xaqiijin karo oo sidaas hadda ma dhihi karo laakiin waa waa waa wax dhici kara inay dharkii ciidanka dawladda ayay ay ay maaragtay dareys ahaan ay u wataan sababtoo ah dad isbaaro dhigto waxaa jiro dhar dharkii ciidanka dawladda wata dad dadka dhaca oo oo meel walba ama shacabkii baabuurta saarnaa intay dhacaan hadduu istaagi waayo in xabado ku furo oo sidaas dadku dilo oo dharka ciidanka wata ayaa jira dharka ciidanka marka qofka laguma xugmin karo laakiin aanu dhibka hadda meesha ka dhacay annaga ahaan maamul ahaan waxaan u aragnaa uun aalooyinkii qabiilka ee horeyba meesha nooga jiray inuu qeyb ka yahay annaga sidaas un baan u aragnaa maadaama gobolka uu maamul leeyahay uuna hoos tago maamulka koonfur galbeed oo madaxweyne uu leeyahay caruurta iyo waayeelka maanta lagu dilay deegaanka shalaambood mas-uuliyaddiisa soo adinkuma qaadaysaan oo dusha idinkama saarnayn maadaama horena aad u ogeydeen in caqabado iyo colaad beeleed ee meeshu ka jirtay aad ku guuldaraysateen inaa xalisaan yaa qaadaya mas-uuliyadda dilka caruurtaas iyo ayadood runtii runtii arrintan dilka oo maaragtay caruurtan iyo haweenkaa la dilay oo ayaydooda ahayd annaga waa cambaareynayna aadna waa uga xunnahay waa wax annaga aan raalli ka nahay ma ahan ciddii ka dambeysayna biidin illaahi tacaala sharciga ayaan la tiigsan doonaa haddii aan la idmo midda kale oo xagga dib u heshiisiinta ah oo oo lagu guuldaraystay leeyahy annaga sidaas uma aragno beelahan maaragtay muddo badan koonfur galbeed maaragtay ay ay wakti iyo howl badanba gelisay si guud ah sidai ku heshiin lahaayeen waxaan aaminsanahay annaga in beelaha labada dhinacba ay ku jiraan dad aan nabadda u bislayn oo aan raaliba ka ahayn inay ku jiraan ayaan annaga aaminsannahay oo oo aan ahayn kuwa shiraayo mar walba oo kulan walba inta loogu yeero soo ajiibaya ma noqon doonto wax shacabka lagu duufiirsado in maalin walba haween iyo caruur iyo la dilo oo haddana dad loo qabto ama lala xisaabtamanaana meesha ka muuqan mid sii socon doonto shaqaynaysa ma noqon doonto haddii alla